aan ku bilownay sida aad warkeennaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu caawa ka hadlay saamaynta xooggan ee uu musuq maasuqa ku hayo amniga caasimadda dalka ee muqdisho waxa uu sidoo kale ku dhaliilay saraakiisha amniga iyo askartaba inay qaarkood fududeeyaan qaraxyada ka dhaca magaalada hadalkan ayuu hadalka madaxweynaha oo abuuray saameyn xooggan ayaa hadda waxaa si weyn u hadalhaya shacabka ku nool dalka sida uu warbixintan soo socota ku soo diray wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed barrow
khudbad socotay ku dhowaad afar iyo labaatan daqiiqo uu maanta ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya munaasabad booliisku dalka ay ugu dabaaldegayeen sagaal iyo afartan guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ayaa waxa uu ku soo hadal qaaday saamaynta musuqu uu ku yeeshay nabadgelyada qaranka musuqmaasuqa korrabsho baase ma aragto soo tuur inta muxuu ahay ka soo bixi sharciga bugafi haa iga qallay soo soo tuur iska soco jeopolitigan waa gudbi lahaa iga baabuur kastoo qarxoo magaalada muqdisho ka dhacay iyo waxa wax lagu qarxiyaahi billah calaykum jeopolitik soomaali meel askariyo ama booliis ha ahaado ama nabad sugid ha ahaado ama militari ha ahaado ama isku bahaade meel askari taagan yahow soo maray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in xogaha amni oo ay la wadaagaan booliisku ay sheegayaan in inta badan gaadiidka ku qarxa gudaha caasimadda soomaaliya ay yihiin kuwo lagu soo farsameeyo bannaanka magaalada loona baahan yahay in la helo isla xisaabtan amni oo meesha ka saaraya in askarta baraha amniga joogta ay si fudud ku soo daayaan gawaarida qaraxyada lagu soo xiro muxuu aha booliiska riboorada ay isdiiyaan waxaa ka mid ah inta badan baabuurta qaraxyada inaan magaalada muqdisho lagu dhex samaynina ayagoo samaysanoo rakiban ay magaalada soo galaan kilomitiraadka xagga inay kasoo kasoo dhaqaaqaan ay soo galaan in weliba raabiyaasha booliiska laga naadiyo la yidhaha baabuur noocaasaha la tuhumsan yahay oo qarax sido haddana baabuurka uu yimaado qarxo oo dadka laayo rabshina ka mas-uul ah inta aqoon yari ama dadaal iyadoo lagu jiro soo sibqatay waa yar tahay bersentage yarwa bini aadanaa nahay wax waa naga fakar karaan laakiin waa number yaruu noqona sida hadda ay wax u dhaceen iyo siday wax u dhacaan midna uma dhici karaan ajar iyo xasanaadna kama raadsanayna askariga xagga uga sii jeesta baabuurka makuu marayay ciddou doona ha aado booliis u gaar ma hata ciidamada qalabka sidoo dhan ay ka kooban tahay madaxweynaha soomaaliya oo markii uu hadlaya uu hareer joogay taliyaha ciidamada booliiska ayaa waxa uu khudbadiisa ku sheegay in musuqa galay laamaha amniga uu xitaa saameeyey taliyaasha ciidamada kuwaasoo amar siiya askarta baraha amniga joogta si gawaarida halista ah loo soo fasaxo ogow askariga korrubshonka ku soo daayinaya baabuurka qaraxa ama waxa qaraxa laga sameeyo dadka adaad dilow hayso ogow adaad dishay kan isqarxiyey ee balaayo qabaha ama dadka ma dilay dadka adaad dishay maxaad ku dishay inaad soo degsaad ku dishay inaad ilaalin weydaad ku dishay meel kasta joog mas-uuliyad kasta haay aada iyo aad waxaa la yidhi fulay xantiis ma mooga waa hubaa inaad xantiinna iyo xanta ciidamada kulli in la og yahay baabuurta ciidamadaa lagu soo geliyaa saraakiilaa jeegboontiila ka soo fasaxa oo askarta amar siiya waxaa
hadalka uu maanta jeediyey madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu noqday mid abuuray saamayn xoog leh iyadoo ay shacabku si weyn u hadalhayaan haddaba maxaa lagu micnayn karaa fariinta maanta uu madaxweynaha la wadaagay booliiska waxaan su-aashaasi weydiiyey ismaaciil daahir oo horay agaasimo ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa fariinta maanta uu madaxweynaha ka jeediyey ee xafladda booliiska waxay ka tarjumaysaa in laga warqabo lagana warhayo dhammaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee jooga baraha kontarool in baabuurta qaraxyada wadda ee soo dhaafta ama ay ku soo dhaafto si kama ah ama ay intooda badan tuhunka laga qabo uu yahay inay laaluusha ka qaataan kooxda nabadiidka ah balse fariinta waxa uu diray madaxweynaha maanta waxay tahay in la ogyahay islamarkaasna lala xisaabtami doono dhammaan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ay jooga baraha kontaroolka waxa uu sidoo kale ismaaciil daahir ku doodayaa in hadalka madaxweynaha uu ku daro ficil si ugu yaraan isbeddel xagga amniga ah uu u dhaco saraakiisha booliiskuna ay ula yimaadaan isla xisaabtan shaqo waxaan rajaynayaa inay suurtagal noqoto inuu hadalkan uu keeno wax isbedela sababtoo ah haddii aanu isbedel iyo isla xisaabtan dhab ah uusan ka dhex jirin saraakiisha ciidanka qalabka sida ee kala duwan gaar ahaan kuwa ugu sarreeya ee maaragta taliyayaasha ah aan si dhab ah loogala xisaabtamin qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho ee soo dhaafa baraha control hadalka uu madaxweynaha sheegay waxba iskama bedelayaan laakiin waa inuu jiraa isla xisaabtan isla markaasna la ogaadaa maaragtay saraakiisha waaweyn ee maaragtay magaalada muqdisho ee mas-uulka ka ah amnigeeda in lagala xisaabtamo qaraxyada iyo amni xumada ka jirta magaalada muqdisho lagala xisaabtamo soomaaliya gaar ahaan muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo badan oo kumanaan shacaba ay ku waxyeeloobeen waxaase su'aali dul saaran tahay sida arrintan dowladda sanadka ka yar shaqaynaysa ay wax uga qabato cabdilcasiis barrow v o a muqdisho